أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن كان درسك أنا كهد حلي سؤالي لسوي ديين دمر كنيشة maaragtay ka dhegaysanayo dad darsigana la dhegaysto su-aashaas waxay ahayd gabadhu haddii ay yani darsigeena xalay ku saabsanayd haddii ay xaa-ido tahay xayd ay qabto isla markaana duruustii cilmiga ahayd ay ku taxan tahay maxay samaynaysaa iyo masjidka ma loo ogol yahay mise looma ogola marka masaladaas waxa weeye waan ka jawaabnay darsigaan uga jawaabnay waxa weeyaan qofka junubka janaabada qabo ama haweenta xaydka qabto ama nifaaska haweentaas marna masjidka inay ku nagaadaan looma ogola axaadiistii aan tilmaamaynay ayaana ka mid ah iyo axaadiis aada u tiro badan oo tilmaamayso laakiin muruurka waa loo ogol yahay in masjidka dan haddii ay ka yeelato ay kitaab ka soo qaadana yani waxaan ujeedaa ashyaa ay kasoo qaadanayso ama ma sidii xadiidkii oo kale yani maratay naawilni lkhumra uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam caaisha yani maaragtay sijaadadaas yartaah oo lagu tukadaa iisoo qaad oo markaa ay tiri yaa rasuul allahi xaaidaan ahay markaasuu yihi ina xaybataki laysat fi yadi xaydkaada gacantaada kuma kuma sugnayn ordo iga soo qaad masaaji iga soo bixi marka yani waxa weeyaan sida qofka junubka aan loogu ogolayn ilaa caabiri sabiili ayaa waxay leeyihiin xaa-idaduna waa kasii fog tahay marid waa loo ogol yahay inay inta ka gasho xagga ka soo baxdo dan ay kasoo qabsatay kala soo baxdo laakiin inay ku nagaato lama ogola laa darsi walaa kayru darsi ama darsi ha jiro duruus ha jirto ama yaysan jirin waxaa jiro athar uu warinaayo maaragtay saciid ibnu mansuur fii sunanihi wakadalika imaam axmed uu warinaayo oo ah saxaabada ridwaan ullahi calayhim markii janaabo ay ku dhacdo in ay yani maaragtay intay soo weyse qaataan janaabay qabaan intay soo weysaystaan inay masaajidka fadhiisan jireen oo ku sheekaysan jireen afarkaas ayuu warinayaa oo saxaabada laga wariyey masaajidka ay ku nagaan jireen markay weyse qaadka siday usoo weysaystaan oo kale usoo weysaystaan salaada loo weyse qaato o kale markay usoo weyse qaataan bay ku sheekaysan jireenay fadhin jireen laakiin aahaartaas waa la duraa xagga sanadkeeda ma sugna bay culammadu leeyihiin calaa kulli xaalin a'immadu waxay leeyihiin junubka yaa loo diiday marka waa min baabi alwlaa xaydka iyo nifaaskana waa kasii fog yahay marka masjidka maaragtay kuma nagaan karto qof xayd qabto ama nifaas qabtaa sida qofka junubkaaba aan loo ogoleyn maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidka khayrku ka sheegi jiray saxaabaduna dumarkeedi dumar badanoo saxaabiyaada joogi jiray yacni maaragtay khayrka nebigana way dhegaysan jireen waa ka qaybgeli jireen laakiin lama soo warinin haween xaa'ido ahoo duruus intay ku taxmatay masaajka dhex fadhiisatay iyadoo xayd qabto oo cilmiga ka qaadanaysa lama soo warinin mana helno wallahu aclam waxaan ku dhex jirnay fi suurati nisa aayadahan waxaan arki doonaa waxaa looga warramaya dadka ahlu kitaabka ah alyahuudu waalnasaara ayaa aada looga warramaya darsigeena inaan arki doono sida maaragtay xaqa ay u diidi jireen baatilka ay ugu madax adkaayeen nebiga rumayntiisa ay diidi jireen arrimahaas ayaan arki doonaa lagaga warramayaa tahdiid fara badan oo ilaahay usoo jeedin doono waciid sadiid oo loo soo jeedin doono arrimahaas ayaan duruusteenaan darsigeenaan ku arki doona insha allahu tacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi alam tara ru'yadan waxaa la yidhaahdaa ama ru'ya qalbiya la yidhaahdaa oo ma og tahay oo tii cilmiga ahayd la yidhaahdo ama tii basariyada ahayd oo ma aragtaa labadaba waa lagu fasiri karaa bay leeyihin culammadu wey alam tara ma og tahay in la yidhaahdo yani alam yantahi cilmuka ilayhim wa ma og tahay ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb min alkitaabi kitaabka laga siiyey yacni cilmi la siiyeyo kitaabkii tawraad ahaa cilmi laga siiyey dadkaas cilmigoodii maku soo gaaray alam yantahi ogaanshahoodii maku soo gaaray alam yantahi cilmuka ilayhi haddii aan ru'yada oo alamtarada aan ka dhigno tii qalbiyada ahayd oo bimacna alcilmi ahayd weeyaan waxaa jira in la yidhaahdo ma aragtaa in la yidhaahdo ru'yadii basariyada laga dhigo alam tara ma aragtaa yani markaasna la yaab wey waa shay waa nooc tacajuba wey la yaab wey wax lala yaabo wey alam tara ma aragtaa ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabkii tawraad ahaa qayb ka mid a la siiyey kuwaas maaragtay ma aragtaa xaalkooda yani la yaab weeye nebi maxamedo alayh alayh salaatu wasalaam saasaa loo jeedaa marka dadkaas la leeyahay aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi waxa weeye culammadu waxay ku fasiraan waxa weeye axbaaru lyahuudi aladiina uutuu xadan min cilmi tawraat waa yuhuudda culammadoodii oo kitaabka tawraad ahaa cilmiga ulahaa oo yaqiinay dadkaasaa loo jeedaa waa ahlu cilmiga nasiibkuna waxaa loo jeeda waa bimacna alxad waay alxad waa nasiibka weeyaan qayb bay ka heleen oo cilmi ah ayay kitaabkaasi ku leeyihin marka dadkaasi cilmigooda maku soo gaaray ogaanshahoodii maku soo gaaray weeyaan yashtaruuna ayagoo ah kuwa iibsanayo addalaalata baadi ay gadanayaan marka yashtaruuna dalaalata jumladaasi jumla xaaliya la yidhahda xaala kawnihim yashtaruuna dalaala iyagoo ah kuwa baadidii soo la soo wareegayo marka alshtiraau hadda waxaa loo jeedaa meeshan waa bimacna istibdaal waay waa bedel qaadasha waay yashtaruuna soo bedel qaadanayaan addalaalata baadidii bay soo bedel qaadanayaan oo waxay ka bedel qaadanayaan hanuunkii hanuunkii iska gadayaan markaasi waxay soo qaadanayaan yani waxay la soo wareegayaan baadidii bay la soo wareegayaan weyan yashtaruuna dalaalata dalaaladan marka oo baadida ahi oo ay soo lasoo soo meersadeen ay la soo wareegeen culammadu waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa waxa weeyaan waa baqaa'uhum cala alyahuudiya bacda wuduuxi alxujati lahum cala sixati nubuwati muxamedin sala allahu alayh ali wasalam markii nabiyullaahi moxamed nebinimadiisii ay u caddaatay dabadeed ayay waxay daa'imeen oy ku baaqi noqdeen yuhuudnimadoodii bay ku baaqi noqdeen maxaa yeele waajib waxay ahayd inay nebiyullaahi maxamed markii lasoo diro ay ha- isaga rumeeyaan kitaabkiisana kitaab ay ka dhigtaan sidaasay ahayd marka ma aynan yeelin ayagoo nebiga nebinimadiisii og inay xaq tahay oo rasuul ilaahay uu yahay sifaadkii tawraad ku sugnaayo iyo tilmaamihii nebigu ou lahaa oo dhan ay arkayaan ayay inta ka jeesteen bay gaalnimadoodii yuhuudda ahayd yuhuudnimadii bay ku baaqi noqdeen marka balaalada ay la soo wareegeen waxaa loo jeeda waa ku baaqi noqoshada ay ku baaqi noqdeen yuhuudnimadoodii ay ku baaqi noqdeen oy rumayn waayeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka kuwaas ma aragtaa baan leeyahay yashtaruuna dalaalata baadida la soo wareegayo oo hanuunkii iska wareejinayo kuwaas wax lala yaabo weeye wayuriiduuna waxay doonayaan an tadiluu sabiila an tadiluu inaad dhuntaan ood baadiyowdaan haddii mu'miniintii aad tihiin asabiila waddadii xaqa ahayd inaad ka dhuntaan siday ayaguba u dhumeen ayay jecel yihiin wy maadaama ayagu baadi ay ku sugan yihiin inaad idinkuna ahlu dalaal aada noqotaan sidoodoo kale weeyaan waxa ay jecel yihiin marka waa acdaadiinna wax khayroo idinla jecel yihiin ma jirte ogaada haddaa muslimiintii tihiin waatan ilaahay akar min aaya uu noogu sheegay wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu satakuunuuna sawaa waxay jecel yihiin siday u gaaloobeen inay idinkana u gaalowdaan oo aad isku mid noqotaan bay jecel yihiin xagga kufriga aad iskugu mid ka noqotaan marka wayuriiduuna waxay doonayaan an tadiluu sabiila ariiqii xaqa ahaa inaad ka dhuntaan ood ka baadiyowdaan ayay doonayaan weyaan wallahu aclamu biacdaa'ikum wallahu alle allah subxaanau wa tacaala aclamu allihii ogaansho badan weeye biacdaa'ikum cadaawihiinna mid ogaansho badan weeyaan allah cadowgiinna aad buu u ogyahay macnaheedu waxa weeye rabbi baa og oo aada u yaqaana cadowgiinna mu'miniintiiyey sidaas buu ilaahay idinkugu sheegaye ka digtoonaada faxdaruuhum naasixa ka dhiganina alyahuudu wanasaara nasaa dad idiin nasaxaynayo ha u arkinina waa cadowgiina weeyaan maxaa yeele waa waa cadowgaada cadowgaaduna naasix marna kuma noqon karo waa ii naseexaynaya maslaxadeydu ii wadaa inaad tidhaahdo gaal oo kaafir ah oo maaragtay xaaqid ah oo adiga iimaankaaga neceb oo baadi kula jecel baa maslaxadaydii ii wado maslaxad i gaarsiinaya adduun iyo aakharo wax wax soconaya ma aha marka taasuu ilaahay leeyahay wallahu aclamu biacdaa'ikum allah cadowgiinuu og yahay wuu idinkaga digaya wuu idinkaga digi goormay aayaddani soo degtay yani kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo labaatan sano ka hor ayuu ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala muminiinta muslimiinta waagaasaa loo sheegay marka waxaa la rabaa qofka muslimka cadowgiisa inuu garto oo cadaawihiisa uu yaqaano uusan naasix u arag sidaasaa la doonaya weya wakafaa billahi waliya wakafaa billahi allah ayaa ku filan waliyan weli oo amarkiina tawaliyo maamulkiina yani maarata arrimihiina gacanta ku hayo rabbi baa idinku filan marka gaaladii awliyaha ka dhiganina saasaa loo jeeda cadowgiinii dadaad walaayada nasaarataan ood arrin taladiina u dhiibataan oo maslaxadiina idinkala taliya ha ka dhiganina wakafaa billahi allah ayaa ku filan nasiiran ay naasiran mid gargaaro oo idinka idiin gargaaro allah baa ku filan subxaana wa tacaala marka gargaarihiina waa allahe allah ku tiirsade gaal oo cadowgiina ah ha ku tiirsanina oo maaragtay yani dad naasiriina ha ka dhiganina weeyaan wakafa billahi waliya wakafa billahi nasiira ilahay baa kugu filan subxaana wa tacala haddaa mumin tahay rabbigaada ku kalsoonow nasrigiisaad helaysaa markaad siqad kaamila la timaadid weeyaan min aladiina haadii yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi min aladiina yani jaar majruurkan ama mintan meesha ku jirta mar icraab ahaan bayaaniyay ka dhigaan oo waxay bayaan u tahay alam tara ila aladiina uutuu nasiiban taas ayaa lagu bayaaninaya bayaan laga dhigaa ama waxaa laga dhigaa khabar oo mubtadihiisii go-an yahay ayaa laga dhigaa haddii aan bayaan ka dhigna waxa weeye yani alam tara liladiina uutuu nasiiban min alkitaabi baan soo aragnay min aladiina kuwii ah kuwaas kitaabka la siiyey oo maaragtay baadida gadanayo oo idinka maaragtay inaad baadiyoodaan idinla jecelo cadowgiima ihi min aladiina kuwii wey kuwii ah weeyaan kuwii wey waa kuwaas weeyaan aada u yahuudoobay waa yahuudda cadowgiina acdaada aada leedihiin waa kuwa yahuudda ahaa wey waa haddii aan minta bayaaniye ka dhigno weyan haddii aan khabar muqadama oo mubtadihiisu go-an yahay aan ka dhignana sida maaragtay bacd culamaa ay qabaan siiba weyn oo kaleeto iyo maaragtay wato waxa weeye min aladiina kuwii way kuwii bay ka mid yihiin qawmun dad baa ka mid ah marka mubtadaha oo muaharkaas kasoo qadaro qawmun dad baa ka mid ah min aladiina kuwii ayay ka mid yihiin haaduu yahuudoobay qawmun dad baa ka mid maarata dad baa ka mid ah yuxarifuuna alkalima qolobaa ka mid qowm iyo dad baa ka mid yahuudi kulligood ma wada aha qolaa ka mid ah yuxarifuuna bedelayo oo doorinayo alkalima kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala kelimadii ilaahay oo kitaabkiisa ku tiilay doorinayo bedelayo can mawaadicihi kelimkaasi boosaskiisii ka wareejinayo yahuudii qoon sidaasaa ka mid ah weeyaan nooc dad sidaas oo kaleeto ah oo kitaabkii ilaahay oo kitaabkii tawraad ahaa taxriifinaayo ayaa ka mid ahoo bedelo lanna ataxriif waxaa la yidhaahdaa taxriifka culamada waxay ku sheegaan alimaalatu walizaala la yidhahda shayga oo macnihiisii laga qalloociyo iyo shaygoo la zuuliyo la tirtiro labadaba waa la yidhaahdaa shaygoo la zuuliyo la tiro waa taxriif wey oo bedelkiisii wax kale la keeno ama shaygoo macnihiisii la bedelo oo la dooriyo taxriifka waa la yidhaahda marka dadkaas yuhuudi min aladiina kuwii waxaa ka mid ah kuwii bay ka mid yihiin haadu yahuudoobay qawmun dad yuxarifuuna doorinayo oo bedelayo alkalima kalaamkii ilaahaya loo jeeda kitaabkii tawraad ahaa weya can mawaadicihi boosaskiisi bay ka bedelayaan yani waxaa loo jeedaa yani yuziiluunahu can mawaadicihi wayajcaluuna makaanahu gayrahu yani intay tirtiraan kalaamkii ilaahay meesha ay ka tiraan ayay booskiisa waxay dhigaan hadal kalo ayagu ay leeyihiin bay meesha geliyaan macnahaas waa la yidhaahdaa ama waxaa loo jeedaa wayata'awaluunahu calaa gayri ta'wiilihi wayufasiruunahu bigayri muraadi illahi caza wajal yani waxay ku tafsiiriyaan naski intuu yaallaa ma aynan bedelin laakiin macnihiisii ayay doorinayaan ay bedelayaan oo tafsiir baatil ah ayay ku xambaarayaan weeyaan tafsiirkii ilaahay ula jeeda midaan ahayn ayay ku fasirayaan ay la imaanayaan marka taxriifka macnahaasaa la yidhaahdaa labadaa macno ayay culummadu taxriifka ku sheegaan taxriif marka la yidhaahdo waxa weeye shaygii lafdigiioo la bedelo waxaa la yidhahdaa ibdaalu lafdin bilafdin aakhara lafdigii meeshaan ku yaalay baa la bedeli lafdi kaloo ayagu ay leeyihiin bay ku qoran hadal kale ku qorayaan taxriifka waa nooc ka mida kaas ama waxaa kaloo la yidhaahdaa sarfu lafdi can macnaahu lxaq ilaa macna bail ilaa macna bail lafdigii xaqa ahaa macnihii ow lahaa ee xaqa ahaa lafdigii sidiiba u yaal lama tirtirayaan laakiin macnihiisay ka wareejinayaan macno baila ayay u wareejinayaan saasay samaynayaan marka labada macnoba way yidhaahdaan culammada waa ay ku sheegaan macnahan dambe oo ah sarfu lafdi an an macnaahu can macnaahu lxaq laga wareejiyaa macnihiisi xaqa ahaa laga wareejiyo waa tafsiirka ama ta'wiilka dadka ahlubidacana ay isticmaalaan ahlubidaca sidaasoo kale isticmaala aayaddan waa taxriifinaya wuxuu rabay hawadiisii iyo madhabkiisii baatilka ahaa ayuu ku rakibaya oo u jeedinaya dhinaciisi u taxriifinaya xadiidkan macnihii ow lahaa ee xaqa intuu ka leexiyo buu macnihii baatilka ahaayo watay buu u leexinay dhankiisa weeyaan marka yani taxriifku labadaa macnoba waa lagu sheegaa waxay kaloo culammadu ku sheegeen taxriifka ay ku daraan nebigu intay u galaan calayhi salaatu wasalaam oy su-aal weydiiyaan ayuu nebigu u warramaa waxay rabeen wixii maarata xaqa ahaa markuu u sheego markay ka soo tagaan kelimadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ayay bedelayaan tagyiir ku samaynayaan kaasna way ku sheegaan culummadu wey waxay marka culummadu ka hadlaan ay yidhaahdaan sida ibn qayim aljawsiya raximah llah fi kitaabihi iqaafat lahfan markuu kaga waramayo towraad waxay culammada isku khilaaftaa buu leeyahay kitaabka towraad ah ee yuhuuddu ay haysato ma ma la bedelay oo ma tabdiil ma ku dhacay lafdigiisi ma la dooriyey mise lama bedeline macnihiisaa la bedelay tawiilkiisa tafsiirkiisaa la bedelay lafdigii waa sidaas sidiisi buu u yaallaa kitaabkii towraad ah ayay culammada isku khilaafaan buu yidhi yani kitaabkiisi iqaasatlahfaanka sidaasuu ku odhanaya قد اختلف في التوراة التي بأيديهم هل هي مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزيل marka saddex ra'yi buu keenaya saddex culamo saddex culamada aaraa ay qabaan ayuu keeni wuxuu leeyahay qolo waxay leeyihiin kitaabka towraad ahaa ee ilaahay uu soo dejiyey kulligiis dhammaantii yani waa mubadel way wada bedeleen kitaabka ilaahay oo dhan maba ku yaalaba kulli jeebkood waxa ayagu gacantooda ku qoreen ayay ku sameeyeen ilaa qoladaasi qayb ka mida wuxuu leeyahay ay ku xadgudbeen oo maaragtay yani aada ugu xeeldheeraadeen ay yidhaahdeen xataa waxa banaan tawraadda maanta ay haystaan ay sheeganayaan yajuuzu listijmaaru biha bay ay leeyihiin qaarkood yani kitaab ilaahay maba ahaba marka in lagu istijoodaaba banaanba warqadihiisa taa googoostina ku istijooto ayaaba banaan ay leeyihiin sababta kitaabka ilaahay oo dhan waa bedeleen waa alfaad ayagu ay leeyihiin qolo sidaasay qabaan oo maaragtay waa ra'yi ay wataan qolada culammada ka mida ay leeyihiin culimo kaleet wuxuu kasoo naqlinayaa oo dadka ahluxadiidka iyo ahlufiqiga iyo ahlukalaamka wuxuu leeyahay takyiirka ama taxriifku wuxuu ku dhacay waa tafsiirka keliya ee ma ahan kelimadii lafdigeedii ma ahan bay leeyihiin lafdigii kuma dhicine fasirkeedii bay bedeleen laakiin lafdigii siday buu u yaallaa oo kitaabkii tawraad ah waa tawraaddiisii laakiin macnihiisay bedeleen oo macno kaleetay u sameeyeen macnahaas yani iyadana waa macno labaad ay culammada qaar ku tagaan sida imaam albukhaari oo kaleeto fii saxiixi uu ku leeyahay yuxarifuuna markuu ka warramayo yani wuxuu leeyahy yuziiluuna buu leeyahay markaasuu yuziiluuna markuu yidhaahdo waxa weye walaysa axadun yuziilu lafda kitaabin min kitaab illah walakinahum yata'awaluunahu calaa gayri ta'wiilihi saasuu odhanaya yani waxa ay taxriifka ay la yimaadeen wuxuu leeyahay waa xagga macnaha ama xagga lafdiga ilaahay kitaabkiisa cid bedeli kartahay ma jirto sidii uu ilaahay subxaanau watacala kitaabka usoo dejiyey ayuu kitaabkaasi ugu jiraa marka macnihiisi unbay bedeleen yuhuuddii sidaasay sameeyeen waa macno labaad weeyaan qolada saddexaad labadooday dhexdhexaysanaysaa oo waxay leeyihiin yani maaragtay waa la ziyaadiyey qayb ka mida ziyaado waa lagu daray oo waxaan kitaabka ka mid ahayn way ku dhex dareen macnihiina way dooriyeen qaar ka mid ahoo yani maaragtay in yaroo ka mid ahna takyiiray ku sameeyeen ay leeyihiin adiga qolana sidaasay leeyihiin laakiin wallahu aclam macnaha qolada ahluxadiidka iyo ahlufiqiga hadalkooda baad moodaa inuu yahay kitaab inuu toosan yahay kitaabka ilaahay cidna ma bedeli karto waxa weeyaan laakiin macnihiisa inay taxriifiyeen oo ay bedeleen ayay u muuqanaysaa weeyaan marka kitaabkaas yuhuuddi waxaa ka mid a dad ilaahay kalaamkiisii bedelay oo boosaskiisii ka wareejiyo macnihiisii dooriyey wayaquuluuna samicnaa wacasaynaa wayaquuluuna yuhuuddi waxay leeyihiin marka ay nabiyullaahi maxamed u yimaadaan oo rasuulka oo wax maaragtay ay dhegaystaan oo awaamir ama nawaahi ou siiyo waxay yidhaahdaan wayaquuluuna waxay yidhahdaan yuhuudii samicnaa waan maqalnay ay samicnaa qawlaka ya muxamed hadalkaadaan maqalnay wacasaynaa waanan caasinay marka wacasaynaada afka kama odhanayaane ficilkoodii baa mu ka muuqanaya markay nabiga la joogaan samicnaa bay leeyihiin laakiin markay ka soo baxaan cisyaankii bay la imaanayaan oo way way ku caasiyeen weyaan samicnaa wacasaynaa waan maqalnay warkaadii waana ku caasinay bimacnaa kugu adeeci mayna waxaa tiri weeyaan sida masalan yani maaragtay mujaahid iyo ibnu zayd ay ku fasirayaan samicnaa maa qultahu ya muxammadu walaa nutiicuka fiihi bay leeyihin waxaad leedahay hadalkaagi waan maqalnay laakiin kuma adeecayno kugu raaci mayno waxaad na fariiso yeeli mayna weyaan wasmac maqal bay yidhahdeen nebi maxamedow hadalka aan ku leenahay maqal yani ismac maa naqulu laka wey waxaan ku leenahay warkeenna adiga maqal gayra musmacin yani laa sumicta yaan lagu maqline idan alla yaan lagu maqlin saas oo kale weya cid kuma maqashe waa habaar wey waa duca waa ducaa calayhi baa la yidhahda nabigay habaarayaan calayhi salaatu wasalaam ismac maqal xaala kownika khayra musmacin mid la maqlo adoon ahayn dadku yeena warkaada maqlin oo ateecini na maql annaga warkeena saas oo kale bay leeyihin nabigay ku habaarayaan salawaatu llahi wasalaamu calayh ma arkaysa waa macnahaasay culammada ku fasiraan ismac maa naqulu laa sumicta yaan lagu maqal idan idan alla yaan lagu maqlin saas oo kale adoo yiroo kale la midka walidalika mujaahid iyo maaragtay xasan basri markay fasirayaan macnahaas oo kale ay ku fasiraan ismac gayra maqbulin minka namaqal warkeena bay leeyihiin yani maaragtay maqal warka mid la aqbalo adigoo aan ahayn yani lagu aqbali maayo dadka ku aqbali maayaan yaan lagu aqbalin sidaas oo kale marka hadalkaas bay nebiga ku oran jireen waraacinaa bay yidhaahdeen markay nebiga u tagaanna waraacinaa raacinaa kelimadaas bay yidhaahdeen raacinaada waxaa la yidhaahdaa waa kalimatun daatu wajhayni kelimo oo laba weji leh weeyaan laba weji bay leedahay khayrna waa loo adeegsadaa sharna waa loo adeegsadaa haddii khayrka loo adeegsado raacinaada macnaheedu waxa weeye raaqibnaa wandurnaa nukallimak yani maaragtay noo koro noo kaadi oo maaragtay nasug yani maaragtay aan kula hadalne saas oo kale bay la mid tahay raacinaa na ilaali na dhowr oo kalimadee nasug weeyaan hadalkaas oo kale waa la yidhaahda sharna waa loo isticmaalaayo waxay leeyihiin waxay u eg tahay kelimadani kelima cibraaniya oo yuhuudda kelimaadka ay ku hadasha afkoodii ah oo macno shar ah ku tusinayo oo isku caayaan oo marka waxay leeyihiin waa kelimad oo doqonnimo ku tusinayso marka min arucuuna oo kalebaa laga keenay leeyihiin raacinaa marka doqonkeeniyo oo kale bay noqonaysaa marka sidaa la yidhahdo doqonkiyo alaxmaq oo kale bay ku fasirayan marka ayagu dhanka khayrka uma jeedaane dhanka shartay u jeedaan raacinaa nabigay ku jeedaan maaragtay cayda oo luqadoodii ah ayay ku caynayaan oo rucuunadii oo xamaaqadii iyo doqonimadii ah ayay ku leeyihiin hadalkaas bay yidhaahdeen maxay u odhanayaan layan bialsinatihim layan liajli layin marka layanta mafcuul mafcuulilahu baan ku nasbinaynaa mafcuul min ajlihi ayaa lagu kordhigaya layan liajli layin laabid iyo leexin bialsinatihim carabiyadooda ay ku laabayaan xaqii oo baatilka ay ku laabayaan xaqii bay ka leexanayaan baatil bay u leexanayaan darteed bay sidaa u leeyihiin iyo watacnan durid oo fi diini diinka la duro yani qadxan fi diin diinka oo la duro ayay maaragtay sidaa uleeyihiin kalimaadkaa markay leeyihiin wasmac hayra musmacin waraacinaa markay leeyihiin waa ka leexasho xaq ay ka leexanayaan iyo durid ay maaragtay diinta ay durayaan walidalika culammadu waxay leeyihiin watacnan fi diinida waxaa loo jeedaa nabigay waxay ku oran jireen calayhi salaatu wasalaam low kaana nabiyan lacalima anaa nasubuhu hadduu nabi maxamed nebi ahaan lahaa wuuna garan lahaa inaan caynayno markaan leenahay wasmac hayra musmacini waraacinaa iyo aan leenahay wuuna fahmi lahaa hadduu nebi yahay laakiin nama fahmi karo oo nebi ma ahan hadalladaas waa tacni fi diin wey hadalkaasay leeyihiin marka kelimadaas waa kelima daati wajhayn ah oo la adeegsan karo weeyaan sidaas darteed muslimiinta ilaahay wuu ka reebay inay raacina ay yidhaahdaan maxaa yeele nebiga markuu qur-aanka yani saxaabada u meerinayo dadkii qoran jiray ay qoranayaan ayay marka in ay ka degdegaan qoraalka nebiga qoraalkiisii ayay yani yeerintii nebiga u yeerinayay bay ka daahayaan markaasay dhihi jireen raacinaa yaa rasuul allah bay saxaabadu dhihi jireen waa kelima carabiya wey na ilaaliyo noo koro bal noo kaadi wey noo sug ayay ohan jireen markaasay ka faa'iidaysteen kuwan oo raacinaa maadaama kelima cibraaniya oo nebiga lagu caay kelimad caaya ay tahay ayay nebiga ugu adeegsan jireen raacinaa bay ayagana ohan jireen sidaas darteed suurat albaqara waataan kusoo marnay allah uu ka reebay subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa wqulu ndurnaa wsmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim laa taquluu raacina waa tii la soo yiri ha oranina raacinaa nebiga ha ku dhihinina iska daaya maadaama kelimad lagu soo gabanaya ay tahay ha dhihinina waxaad tidhaahdaan undurnaa dhaha noo koro noo kaadi nabi maxamedo noo sug sidaa ku idhaahda yani taasoo kale bay yidhahda marka hadalladaas waxay ula jeedaan layan bialsinatihim layanta asalkeeda lowyan ayuu ahaa bay yidhaahdaan marka la iclaarinayo lowyan marka waawga iyo ya hadday kulmaan waa qaacida sharfiya la yidhahda ida ijtamacat alwaaw walyaa wasabaqa ixdaahuma bisukuni qulibat alwaaw yaan waudkimat alyaau fi lyaai baa la yidhahda xagga sharfi ahaanta markay iclaalka ay tacliilinayaan waxay yidhaahdaan lowyan buu ahaa waawbaa horeeyo reeban yana way dambaysaa oo fatxisan oo kordhigan marka mar haddii yadaasi reeban tahay waawda ay reeban tahay waawdii baa ya loo bedelay markii loo bedelo qaacidadii idqaamkaa haysataa ida ijtamac xarfaani mutajaanisani bacda fai lkalima wasabaqa ixdaahuma bisukuun udqima axaduhuma fi laakhar markaasaa labadoodii ya labadii ya laisku shiday markaasaa layan la yidhi waa taas weeyaan waa laisdhex geliyaa marka layanta waxa weeye waa lowyan bimacnaa lawaytu mra baadihi arrinkii baan laabay yani fulanu lawa cunuqahu luquntiisuu laabay sidaa u tidhahdid oo kaleeto weeyaan marka layan bialsinatihim laabid oo carabkooda ay ku laabayaan darteed oo xaqi ay ka leexinayaan iyo wa tacnan fi diini yani durid ay maaragtay diinkii durayaan ayay hadalladaasi raacina iyo wax lamidka uleeyihiin wy haddaba hadalkii u habboonaa ee islaamnimo iyo diin iyo khayr tusin lahaa ayuu ilaahay tusinaya tii u khayrka badnaan lahayd walow annahum kuwaa yuhuudda ah qaaluu hadday odhan lahaayeen samicnaa waan maqalnay waxa aadna leedahay nebi maxamedo waan maqalnay wa atacnaa waanan ateecnay oo waan ogolaanay amarkaagii meesha ay ka yidhaahdeen wacasaynaa hadday ka odhan lahaayeen wa aacnaa samicnaa wacasaynaa bay dhaheen samicnaa waatacnaa hadday dhihi lahaayeen arrinkaagi waan ogolaanay waan ku ateecnay dhihi lahaayeen wasmac maqal keliya ee ku ekaysan lahaayeen hadalkeenana dhegayso oo aynan ku dari lahayn kayra musmacin wey meesha kayra musmacin ka yidhaahdeen yaan lagu maqlin idam alle yaan lagu maqlin meesha ka yidhaahdeen hadday wasmac keliya ku ekaysan lahaayeen wandurnaa hadday dhihi lahaayeen noo kaadiyo na sug oo maaragtay na koro bedela raacina meeshay raacina ka oranayeen wandurna hadday dhihi lahaayeen noo kaadiyo maaragtay nasug hadday oran lahaayeen lakaana hadalkaas oo maaragtay samicnaa waatacnaa wasmac wandurnaa ayaa wuxuu ahaan lahaa khayran mid khayr badan lahum ayaga u khayr badan buu noqon lahaa wey yani wuxuu uga khayr badnaan lahaa mima qaaluuhu hadalkii ay yidhaahdeen oo sabdiga iyo taxqiirka iyo tacna fi diini tusinaya ujeeda kaas baa uga khayr badnaan lahaa wy laakiin allah wuxuu leeya khayrka ilaahay ma waafajinin yani maaragtay yani way ka leexdeen weeyaan walow anahum yuhuudii qaaluu hadday odhan lahaayeen samicnaa waan maqalnay waatacnaa waan ateecnay badela qawlihim samicnaa wacasayna wasmac allah yani nebi maxamedowna maqal hadday dhihi lahaayeen badela qawlihim wasmac hayra musmacin waraacinaa wandurnaa hadday dhihi lahaayeen badela qawlihim waraacinaa raacinaa meesha ka yidhaahdeen wandurnaa hadday dhihi lahaayeen lakaana hadalkaas ayaa wuxuu ahaan lahaa khayran lahum mid mid u khayr badan ayuu u khayr yani uu noqon lahaa wa aqwama mid toosnaan badanna uu maaragtay noqon lahaa weeyaan yacni mid cadaalad badan oo kaga ka munaasabsan hadalkoodii hore ayuu hadalkaasi noqon lahaa weya laakiin ma aynan yeelinoo ma aysan odhanin hadalkaas kufrigoodii bayba daa'imiin walaakinse ma aynan yeelin lam yaquluu dalika wey walaakin lam yaquluu dalika hadalkaas ma aynan odhanin sidaas darteed kufrigoodii bay daa'imiin sidaa darteed buu lacanahum allahu allah uu u lacnaday oo naxariistiisii uga fogeeyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda ayuuna raxmadiisi iyo naxariistiisa uga dheereeyey allah subxaana wa tacaala bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed ayuu rabbi subxaana wa tacaala u lacnaday wey kolka falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan in yar mooye ma rumaynayaan wy yani ilaa qaliilanta waxay culamada qaar leeyihiin ilaa iimaanan qaliilan iimaan yar unbay rumaynayaan waa maxay iimaanka yarka ihi waxa weeye aliimaanu libacdi lkutubi والكفر ببعض دون بعض الإيمان بال... يعني بالكتب لبعض الكتب دون بعض وببعض الرسل دون بعض رسوش قارنا وين رميان قارنا وين بينيا كتبت قارنا وين رميان قارنا وين بينيا oo waa tii afatuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin oo kale la mid tahay marka falaa yu'minuuna ilaa qaliila iimaan yar mooye wax kale ma rumeeyaan macnahaas waa la yidhaahdaa ibnu katiir oo kale laakiin wuxuu leeyahay isaga markuu fasirayo wlmaqsuudu anahum laa yu'minuuna iimaana naafica iimaankan waa iimaan daahiro dadka tusinayaan iimaan wax anfaco oo iimaan dhab ah ma ay lahabu ilaahay maarata allah leeyahay macnahaas ibnu kaiir ku fasiraya weya falaa yu'minuuna ma rumeeyaan ilaa qaliilan in yar mooye yani iimaan wax anfaca ma rumeeyaan oo kale weya ya ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazlna musadiqa lima macakum من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الصدق يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين كوي كوي يو أوتوا الكتاب كتاب كالسي يو كوي كتاب كالسي يو آمنوا رمية آمنوا رمية بما كتاب رمية نزلنا أن دجني oo nabiyullaahi maxamed aan ku soo dejinnay musadiqan xaala kawnihi musadiqan isagoo aan mid rumaynayo limaa macakum waxa idinka miciinna oo hosaysataan oo tawraad iyo injiil ah rumaynayo marka aladiina uutuu lkitaaba waa alyahuud wanasaara wey yahuud iyo nasaara loo jeedaa dadkii kitaabka la siiyey waa ayaga waxaa leeyahay horey haddaad kitaab ulahaydeen haddaa ilaahay nabiyullaahi maxamed soo diray kitaabkiinii mid lamid ahoo rumaynayo aan beeninaynin ayuuna rabbi subxaana wa tacaala la soo diray sidaas darteed waxa weeyaan yani rumeeya buu ilaahay le subxaana wa tacaala leeyahay nabiyullaahi maxamed iyo kitaabkiisaas rumeeya yaa ayuha aladiina uutuu lkitaab kuwii kitaabka la siiyeyo yahuud iyo nasaaro aaminuu rumeeya bimaa kitaab rumeeya nazalnaa aan dejinnay musadiqan asagoo aan mid rumaynayo kitaabkaasi limaa macakum idinka wixii micina ahadayo aad haysateen oo kitaabka tawraad iyo injiil aanan khilaafsanayn wixii uu amraya xaggii tawxiidka iyo caqiidadii iyo khayrkii wixii wanaaga ayuu farayay ayuu kana u faraya wey isma khilaafsana kitaabkaas rumeeya min qabli an natmisa wujuuha min qabli an natmisa inta aanan tirin horteed wujuuhan wejiyaal intaanan tirin wejiyaal intaanan tirin oo tamsi aanan ku samaynin oo kolkaa markaan tirnana fanaruddahaa aan celino wujuuhdii calaa adbaarihaa dabarkeeda iyo gadaal aan u celino intaanan u celinin horteed oo wejiyadiina aanan tirin ka hor kitaabkaas kutubtiinii rumaysan rumeeya buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka tamsiga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa markii atamsu xagga luqada waxay yidhahdaan waa istisaalu athar shay istisaalu athar shay shayga raadkiisa oo la tirtiro oo masalan waxa weeye yacni wejiga wuxuu leeyahay aathaar fara badan uu leeyahay san baa ku yaallo af baa ku yaallo indhaa ku yaallo waxaasoo dhan buu wataa inaan waxaasoo dhan tirin yani inta haddii la tiro waa istisaala lagu sameyo waa la waa la jirid gooyey waa la waa la maarata waa la waa la cirib tiray weeyaan marka shayga oo la cirib tiraa la yidhaahda marka min qabli an natmisa wujuuhan waxaa loo jeedaa min qabli an namxuwa suwaraha min caynin wa anfin wa famin wa xaajibin falaa yabqa lahu samcun walaa basarun walaa athar saasay culamadu ku fasiraya yani intaanan tirin wejigiisa indhihiisii sankiisii afkiisii yani xiribyadii maaragtay indhaha korkooda ahaa maqalkiisii waxoo dhan aanan tirin oo wax u baaqi noqda aan la arag markii intaa la tiro dabadeed haddana fanaruddaha aan u celino calaa adbaariha dhabaryaalkeeda aan u jeedino wejigiisa bal inta la jeediyo halkaa loo jeediyo meesha dhabarka xaggiisa la xijiyo intayna arrinkaa dhicin ka hor yani kitaabka rumeeya baa leeyahy haddaydan sidaa yeelin ilaahay subxaana watacaala waa idin bedelaya wey walidalika cabdullahi bni cabbaas wuxuu dhihi jiray markuu fasirayo tamsuhaa atamsuda waxaa loo jeedaa buu le an tacmiya inay indhabeesho oo qofkii wejigi indhihii o yani wejigi indhihii laga tiro ayaa la yidhaahdaa fanajcaluhaa qafan marka fanuruddaha calaa adbaariha aan qoor oo kale aan ka dhigno inta la tirtiro sida qoortoo kaleeto lagaa dhigo meel aad leedahayba aynan jirin macnahaas ayuu ku fasiraa weyaan marka waa tahdiid wey war intaynan cuquubadaa idinku dhicin horteed kitaabkan rumeeya saasaa loo jeedaa weyaan aw amase nalcanahum yani asxaab lwujuuhdaas wejiyadaas dadkeedii yani intaanan lacnadin ay min qabli an nalcanahum wey intaanan lacnadin horteed rumeeya intaanan idin lacnadin wey nalcanahum wujuuhdaas aan lacnadin oo naxariisteenna aanan ka fogaynin ama lacnada waxay leeyihin culammada halkan waxaa loo jeedaa waa almaskhuwa tirid ayaga oo la bedelo loo bedelo yani bilqiradati waalkhanaasiir in daayeero iyo maaragta doofaarro laga dhigo oo kale ayaa lacnada loo jeedaa ow amase nalcanahum aan lacnadinoo maski aanan ku samaynin maxaa kamaa lacanaa sidii aan ulayani u masakhnay markaan lacnayn dabadeed asxaab sabti maalintii sabtiga ahayd dadkeedii asxaabteedii sidii aan u lacnadnay oo maskiga ugu samaynay oo aan ugu bedelnay daayeero oo kale aan uga dhignay intaanan ayagana maski ku samaynin horteed hadda ha rumeeyeen weeyaan saasaa loo jeeda maxaa yeelay asxaabu sabti insha allah waa arki doonaa fi suurat alacraaf markaan tagno ayaan ku arki doonaa biidn illahi tacaala dadkii maalinta sabtiga yahuudii loo diiday inay maalinka sabtidaa ugaarsadaan oo badda ay ka jillaabtaan loo diiday bay ahaayeen xeelay la yimaadeen waa kuwii markaas maaragtay xeelaystay oo ku xadgudbo ictidaa ku sameeyey taas buu marka ilaahay bedelay cuquubada oo ku rido waxay ahayd aayadda waxaa wasalhum can alqaryati alati kanat xaadirat albacri id yacduuna fi sabti id taatihim xiitaanum yawma sabtihim shuraca wa yawma laa yasbituuna laa taatihim ilaa soobad aakhirka aayadahaasa usoo wadid allah wuxuu yidhi falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiin maski baa lagu sameeyey sooma jeed markay ku xadgudbeen wixii laga reebayay amarka ilaahay ay diideen ayuu rabbi wuxuu yidhi kunuu qiradatan khaasiiin waxaad noqotaan daayeero maaragtay noqdaba ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala marka intaanan maski idinku samaynin lacnadan waa bimacna maski wa oo daayeero aynan idinka dhigin horteed rumeeya nabiyullaahi maxamed iyo kitaabka ilahay usoo dejiye wey wa kaana amrullahi ilaahay amarkiisa allah amarkiisa wuxuu ahaaday mafcuulan ay kaa'inan mawjuudan laa maxaalata amarka alle subxaana wa tacaala waa mafcuula mid la falo weeyaan waa shay siduu rabbi u sheegay u dhacayo ballantaa tahdiidka ilaahay uu idinku hadiday haddii aad samayn weydaan wuu idin bedeli karaa ilaahay subxaana wa tacala arrinkiisna cid ka hor istaagi karto lama arko walidaalika aayaddaa markuu ibnu kasiir raximah llah uu fasirayo wuxuu leeyahay waa matal iyo tusaale oo allah subxaana wa tacaala oo u sameeyey dadka xaqa ka jeesto oo baatilka u leexdo ayadoo ariiqii oo u cadaaday dabadeed baadido aado oo halkaa u leexdaa yani maal ilaahay uu sameeye wy tusaale ilaahay uu sameeye weyaan cid alle ciddii markay xaqa u cadaato qaadan weydo raaci weydo ka leexataa inuu ilaahay ciqaabayo lacnadiisa iyo kulle uu ku ridayo waa maal iyo tusaale uu rabbi usoo qaatay weyaan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa in allaha alle yakfiru wuu dhaafaa in allaha laa yakfiru in allaha alla subxaana wa tacaala laa yakfiru ma daayo laa yakfiru licabdin addoon uma daayo weeye ay licabdin addoon ilaahay uma daayo an yushraka inuu wadaajiyo yani addoonkii bihi ay billaahi alla inuu wax la wadaajiyaa rabbi subxaana wa tacaala marna uma daynayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi marka shirkiba hadduu qofku ku dhinto asagoo allah makhluuqiisa qayb kamida la wadaajinayo hadduu sidaa ku tago oon ka tooba keenin sidaa ku dhintaa allah subxaana wa tacala u cafin maayo in allaha alle laa yakfiru ma cafinayo o dhaafi maayo an yushraka bihi yani min an yushraka bihi in loo shariig yeelo allah uma daynayo shirki iyo wadaagsi ilahay lala sameeyo ilahay ma daynayo haddaad dhagax la caabudo haddaad maaragtay geed la caabudo haddaad xayawaan la caabudo haddii aad qabri la caabudo haddii aad maaragtay dad awliyaho saalixiina la caabudo haddii aad ambiye iyo malaa'ig la caabudo ilahay ku dayn maayo sababta cibaadada keligiisa iskale subxana wa tacaala waxa aad tirinayn oo dhan ilaahay addoommo u yihiin cibaado ma leh baryadaysan lahayn oo lama baryi karo ilaahay basaa baryada iskale tala saarashaysan lahayn allah baa la tala saartaa dhib markuu kugu dhaco qaylada loo qayshado gargaar doonka ilaah baa iskalo ayagu ma laha magangalka ilaah baa la magangalaa يعني موجودة وحاس إذن أو توحيدك كمدة يعني إله بأسكره سبحانه وتعالى هذه وحاس قفك أو لو ذاجية مخلوق إلهي مخلوقات كيسة كمدة أما جن هالنقضة أما إنسي هالنقضة أما حيوانات هالنقضة أما جمادات يجيرة هالنقضة قفك لو ذاجية وصدا كنت جاه وكل انتهى إلهي سبحانه وتعالى مرنا معك ناي لا عفن ماي ولا عذاب وياه ويغفر إلهي وضافا الله وضافا ما دون ذلك شركك وحي كسو حري إلهي ذاتك هو عافية لكن هو عافني لمن يشاء قفك ودونه عده ودونه ومشي أبي سيكون عضب أي ربي أدى يا سبحانه وتعالى ويا مركب قفك شرك أن لا إيماني لكن معصي ليني معصي يعني أسوأ كتوبة كينين من كل انتهى سوى معصي كتوبة كينين سوى كل انتهى وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة إلهي تحديد كجرة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه إلهي الله هدو دانه وعفن هدو دانه وعذابه إلهي بأسكال سبحانه وتعالى ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وحكوليه قد أبانت هذه الآية آية دان وحي عبديسي بويل أن كل صاحب كبير أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل قف كستؤ كبيرا ليماده oo sidaa ku dhinto isagoona tooba keenin inuu yahay taxta mashii'ati illah in shaaa cadabahu wain shaa cafaa canhu hadduu doono rabbi waa cadaabin hadduu doonana ilaahay waa cafini goorma laakiin maa lam takun kabiiratuhu shirkan billahi caza wajal haddaysan kabiiradiisu ahayn shirki ila shirki waa min yani akbaru lkabiira kabiira midka ugu weyn waa shirki wey shirki ilahay ma cafinaayo wixii ka soo haray waa taxta mashii'ati illahi subxaanahu watacaala weya addoonka ilaahay waa u dayn karaa hadduu doonana mashiicadiisa ay keentona waa u ciqaabaya madhabkaasna waa madhabka ahlu sunnuhu ay qabaan oo khilaafsan dadka ahlu bidaca madhabkooda khilaafsan wey almuctazilatu walkhawaarij madhabka ay qabaan uu khilaafsan yahay oo ah qofka hadduu saaxibulkabiira yahay oo kabiiradii asagoon ka tooba keenin oo ku dhinta ahlu sunnuhu sidaanay qabaan oo ahaa inuu taxta mashii'at illahi yahay ilaahay subxaana watacaala inuu cafin karo ciqaabina karo لكن أيغو وحيليهين كوارثي معتزلة مخلد في النار ولا نار يا نار تركوار يا بيليه أرسلنا وحيلين حتى هذو نار تقلو وإلهي سبحانه وتعالى عدل جيس وكوبيهيو لا يخلد في النار لقما واريو نار تقفك أهل توحيدك لقوار ما يا إلهي وكسو صاري قفك من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إن يرأى إيمان قفك قلبه جيس كجرته naarta lagu waarin maayo xataa hadduu galo waa laga soo saaraya waa madhabkaas ahlu sunnahu ay qabaan walidalika xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim iyo axmed bin imaamu axmed fi musnadi uu ku warinaayo xadiid abi darin radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabigeena ana rasuula llahi sal alay wasalam qaal nabigeena wuxuu yidhi ma min cabdin qaala laa ilaha ila allah uma taaba ala uma maata cala dalika ila dakhala aljanna wuxuu leeyahy ma min cabdin addoon ma jiro قال لا إله إلا الله كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص ليمت قفكاس مجره ثم مات على ذلك التوحيد كاس كل انتو إلا هدوجره دخل الجنة قفك دوب لا إله إلا الله وإله إيمان أو كل انتو وسشرك كل ملم وحوي جنة أيو قليا مركاسا وحان إذيبه إلى أبو ذر قلت وإن زنا وإن سرق هدو زنيستو وحضو رسولك الله كور قال النبي حوير وإن زنا وإن سرق حتى هدو الزنيستو وحضو إلهي سبحانه وتعالى جندي سوقيني صدح جيرو كعلي قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق مركاسو مركي أفراد أي نبي حوير وإن زنا وإن سرق على رقم أنف أبي ذر يعني بالخصة ما يكون طيبوري يعني ما رتي أنا أبو ذر ألفتيسة ساسو كلية أضو أقولين حتى وحولي وإن زنا وإن سرق qofkaas jannadu gelayaan markaas abu hurayra abu dharrin abu dharr wuxuu ka soo baxay fakharaja abu dharrin wahuwa yajuru izaara nabiga majliskiisa oo kasoo tegay asagoo oranaya wahuwa yaquul wain ragima anfu abi dharrin ta asagoo ku celcelina hadalkii nabiga ku celcelinayo ayuu nabiga kasoo tegay calayhi salaatu wasalaam marka qofka hadduusan shirki ku dhiman oo macsi oo ku dhinto waa taxta mashii'ati illahi wey nabiga markuu leeyahay dakhala aljannada waxa weeye akhiiran jannada waa gala xataa haddii lasoo naaro oo naarta u gala ku waari maayo jannada ilaahay buu marka dambe gelayaa weeyaan allah marka sidaas uu leeyahay shirkiga marka waa shay aad iyo aad u adag wey in aad la iskaga ilaaliyana u baahan sababtu waxa weeyaan يعني أحاديث تواد أكتهين شركة تلمام إيسو حديث إمام البخاري وإمام مسلم حديث عبد الله بن مسعود وحو يري قلت يا رسول الله نبي قام وحن ويديبو يري أي الذنب أعظم ذنب لقل كيبا أبوي مركز النبي وحو يري أن تجعل لله ندا وهو خلقك إن ربي قاقا مثيل أسميس أحد لمدة أو كلا يعني صدو عبادة أوليه أحد كلا أوله إن لقل استاجيس إلهي asagoo ku abuurtay adiga cidaana ku abuuranin inaad kala mid dhigto allah subxaana watacaala waa dembiga kan ugu weyn weeyaan marka shirkiga aad iyo aad dadka inay iskaga ilaaliyaan ma ahan marka shirki la yidhaahda iyo kufri asujuudi lisanam tiri ay wadaadada ku miitaaliyaan ma ahe wixii aan tirinayn oo dhan waxa weeye waxa weye shirkigaas ay soo wada gelayaan weeyaan wixii aan tirinayn oo dhan shirki bay soo gelay haddaad cidaan ilaahay ahayn aada u gudbiso marka wuxuu rabbi addoommadiisa kala goonida noqday allah loo daayey subxaana watacaala keligiisa loo daayey waman yushrik billahi qofka ilaah allah subxaana watacaala la wadaajiyo khalqigiisa faqad iftaraa qofkaasi wuu abuurtay isman dembi ayuu abuurtay dembiga oo cadiiman weyn ayuu abuurtay buu la yimid weeyaan faqad iftaraa isman cadiima yacni qofka shirkiba sameeyo waxa weeye dembi aada u weyn اسم يعني مارة المسبدات افتراء بولا يمد ويا اختلق يعني فقد افترى واختلق اسما عظيما محايا لي قف على العبادة متيسن المركو يا العبادة وليها واسم وين وذنب وين وين قف على العبادة بقى استاهرين إنه إلهي الله السماوات افتراء ويا ومارتي يعني بين أبور ويا ذنب آد وين ويا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر ما أردت النبي محمد إلى الذين كوي يزكون طهرايو وأمانيو أنفسهم نفتود طهرايو كوى ما أردت يعني الله يابوي وتعجيبوي النبي قال لي الله يابدك تدعي إيجيس أمانيو ونفتود تسكيه أسمينيو dadkaas bal la yaabaa la leeyahay oo yahuudi ah weeyaan lanna waxaa la yidhaha ataskiyatu wa atathiir watanziih taskiyada sidaasaa la yidhahda waa qofka yani maarata istahiro isnazaqo waxuun oo dhan ba iska fogeynaya kaasaa la yidhahda kolka aayaddan sababta ay kusoo degtay sida alimaamu albagawi fii macaalim tanziil oo kusoo guurinayo wuxuu leeyahay yani koox yahuudda ka mid ah ayaa ilmahooda intay soo wateen ayay nabiyullaahi maxamed u yimaadeen markaasay nebigu waxay ku yidhaahdeen yaa maxamedu hal calaa haaulaa'i min dembin ilmaha yararkaa oo aan wadanno carruurteennaana wax dembiya miyay leeyihiin diintaaga markii loo fiiriyo markaasuu nebigu yidhi laa carruurtaan xaddu takliifba maba gaarinba waxba mala ma laha markaasu waxay yidhahen wamaa naxnu ilaa ka hay-atihim maqsadkooda intaas way annaguna ayagun baa la mid nahay dhan haddaan ree maarata reer bani israa'iil nahay kuwaasoo kale aan la mid nahay bu yidhahda ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار habeenkii waxaan samayno maalintii baa naloo daafaa wixii gafad maalinta naga dhacana habeenkii baa naloo daaya marka kuwan oo kale siday u dahiran yihiin inaysan dembi ulahayn baanan anaguna dembi ulahayn bay leeyihiin hadalkaasay leeyihiin markaasaa aayaddaa la soo degtay buu leeyahy alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum bal illahu yuzaki man yashaa walidalika yani qataada oo kale iyo xasan albasri iyaguna waxay leeyihiin aayaddan alyahuudi waalnasaara labada wada jirtay kusoo degeen bay leeyihiin alyahuudi waalnasaara ayay kusoo degeen markay yidhaahdeen naxnu abnaau llahi wa axibbaa'uhu ibnu zayd oo kale wuxuu ku kordhinayaa markay yidhaahdeen lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara yani waxay dhihi jireen naxnu abnaau llahi wa axibbaa'uhu inamadii caruurtii ilaahay baa nahay iyo dadku jeclaa ayaan nahay bay ohan jireen waxaan waxay waxay ohan jireen jannada cid aan yahuud ahayn ma gelayo nasaaradana cid aan nasaaro ahayn jannada ma gelayo bay ohan jireen marka taskiyada sidaasaa loo jeedaa alam tara ila aladiina yusakuuna anfusahum dadka naftooda ammaanayo taskiyeynayo ma aragtaa oo la yaab wey nebi maxamedo marka yani lafdigan waxay leeyihiin taskiyada ha ku soo dego alyahuudu waalnasaara laakiin lafdigu waa caam wey qof kastoo istaskiyeeyo oo is-ammaano oo ama qof qof kala ammaano waa soo gelayaa bay leeyihin walidalika shawkani oo kale markuu kitaabkiisa fatxulqadiirka uu ka hadlayo wuxuu leeyahay wallafdu yatanaawalu كل, كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود وغيرهم يعني ساسه ليه يعني وح- آيات وحي كل من يسا عد الله عدتي نفتي ذا أمانته أما حق اسكو أمان أما باطل اسكو أمان أما يهود هل نغضى أما غير كيف هل نغضى وليه حسوق لي يبور ويدخل في هذا التلقيب بالأ- بالألقاب المتضمنة للتزكية laqabka iyo naynaasaha ammaanta ku tusinayo qofka uu la baxo oo kale ayaa maaragtay soo geli kara buu leeyahay sida muxyiddiin oo kale iyo cizuddiin oo kale la baxdid iyo waxa lamidka yacni maaragtay diinka cisigiisii iyo kii diinta nooleynayay iyo kelimaadkaas xataa haddaa la baxdo waa soo gelayaan oo isku ammaanaysa buu leeyahay walidaalika madxiga shayga la yidhaahdo dadka ama la ammaano ama is-ammaanaan waad ogtihiin nusuusta wax badanay diidaa oo maaragtay yani aad arkaysaa nabigeeno ka sajrinaya ammaanta dadka la ammaanay lanna waxay noqoni qofka markaa ammaantood ammaantid ammaantid waxa wey waa alicaana cala shayaan shaydaanka ugu kaalmaynaysa waa isla weynaanaya maarata waa iscajabinaya qofkani maaragtay waxa weeye waa yani xadkuu ka baxaya marka saa darteed qofka qadarkiisa la dejiyaa lama gudbiyo nusuusta shareecada sida ay qabto xadiidka imaamu muslim oo miqdaad ibn aswad oo warinayo wuxuu yidhi amarana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an naxtuwa fii wujuuhi lmaddaaxiina turaab yani nebigu wuxuuna amray dadka dadka amaano amaanayo qof amaanayo ammaanta ujeedinayo inaan ciid intaan qaadano aan wejiyada uga shubno ayuu nabigeena amray calayhi salaatu wasalaam wejigood inaan carab ku firdhina buuna amray sidaasuu leeyahay xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa xadiidu abi bakra isaguna wuxuu leeyahay nabiga wuxuu leeyahay abu bakr abi bakra baan ujeeda nufayc ibn xaalid baa wuxuu leeyahay سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل على رجل من من أمانة يبو النبي مقلي عليه الصلاة والسلام هبل واساس هبل واساس تكواي مركاش يقول ويحك قطعت عنقك عنق صاحبك وحوي الحلاق هذا صاحبك لقمتك كجلس يقول قرتك كجلس ها أمانة مركا لما ربطتك إناد أمانتك حتى أمانة سيدو النبي وحوي عليه الصلاة والسلام منك مركو توجيه وحكويري إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه ولا أزكي على الله أحدا حتى إن لقم مارمان تاي إن صاحب كذا أمان تاي أدربته قف كان إن أمان تاي حتى إن لقم مارمان تاي أود أمان يسو قفك حير أهله ساسا أم لينايا لكن ولا أزكي على الله أحد إلهي قفنا أمان مايو وتسكين مايو سداسا أم لين إنه يقفك مرك هلكاس على الرباء وإلا قفك هدي أمان تلقبضيه waad aragtaanoo dadka maaragtay hadda caalamka madaxda u ah madaxweyneyaasha dadka caalamu taalif la yidhaahday ammaanta inta laga badiyay in dadka khalqiga ku qooqaan ku kibraan ay si raban ka yeelaan marka waxa waye qofkan qadarkiisa in loo sheego bani aadam maskiina weeye waxaana waa mas-uuliyad asaga ama uu raadsaday ama loo dhiibay ilaahay ugu talagalay in intaa keliya maaragtay la tuso ammaanta in laga badiyo wa- darajo uusan gaarin la gaarsiiyo waxa weye waa shay oo shaydaanka ugu sii kaalmeynayo weeyaan alam tar ila aladiina yuzakuuna anfusahum dadka naftooda ammaanayo bal arag baa laleeyahay la yaab bal iska dhaaf yani inay ammaanan yihiin oo tahiran yihiine ama naftooda ay ayagu tahiri karaane allah allah baa yuzakii tahiro man yashaa waxadkuu doono ilaah baa tahiro taskiyada ilaah baa iskale ilaah qofka ammaani karo maxaa yeelay isaga ayaa wuxuu yaqaanaa xaqaa'iq lumuur wa qawaamiduha wax qarsoon oo qalbiga ku jiro iyo qofkaan xaqiiqadiisa ilaahay baa garanaya sidaas darteed ilaahay baa sheegi karo qofka ammaani kare idinka ammaantiina waa daahirkan daahirkan baad qofka ka ogtahay xaqiiqadiisa warkama haysid weya bal illaahu allah baa yuzakii amaano man yashaa ciduu doono walaa yudlamuuna la idin dulmin maayo fatiilan miqdaara fatiilin ama mil-a fatiilin yani fatiilka shayga la yidhaahdo waa shay xaqiiro liito wey qadarkiisa oo kaleeto la idinma dulminayo marka walaa yudlamuuna fatiila horta alfatiil waxaa la yidhaahdaa asal ahaan fatiilka waxay yani la yidhaahdaa alkhaytu aladi yakunu fi shaqi nawaati tamri baa la yidhahda timirta lafteeda waad aragteen laf laftimireedda markaa timirta laga qaado saddex shay buu ilahay qur-aanka ku sheegay oo timirta laftimireedda ku saabsan mar waa midkaanoo fatiil baa la yidhahda fatiilka waxaa waaye timirta meesha ay ka jeexan tahay soo jeex dheer kor kuma laha jeexaas xuubka yarka ah dhexda uga jiro ayaa fatiilka la yidhaahdaa kaasoo kale qadarkiisa ilaahay dulmin maayo qofka oo wixii wanaag aa samaysatay ilahay waa ku siin haddaa caquubad ahayn intaasoo kaleeto lagugu kordhin maayo intaasoo kale wanaagana lagaa nusqaamin maayo fatiila la yidhahdaa bal cabdullahi bn cabaas oo kale wuxuu riwaayo kale ku leeyahay fatiilka waxaa la yidhahdaa maa fatalta bayna asaabici gacmahaada markay wasak leeyihiin oo sidaa aad tidhaahda soo wax wasak soo kama soo baxayso taasoo kale fatiilka la yidhahdaa buu odhanaya waa un laftimireedaasaa lagu sheegaa hadalka qur-aanka aayad kaleetaad arki doontaa sida suuradeena dhexdeedaan ku arki doonaa am lahum nasiibun min almulki faida laa yu'tuuna annaasa naqiira naqiirka waxay yidhaahdaan isaguna waxaa la yidhaahdaa timirta laftimireeda meesha dusheeda sare meesha jeexneed maaha dusheeda sare soo god yar oo oo geedku ka baxaso kuma taalla markuu geedku dhalanayo meeshaa yartaa daloolkaas yarkaabaa naqiir la yidhaahda isagana naqiirka kaasoo kalea loo jeeda waxaa jiro qimiira jiro oo qur-aanka laftimireeda u isticmaala wladiina tadcuuna min dunihi maa yamlikuuna min qitmiirin qitmiirkana waxaa la yidhaahdaa xuubka yarkaahe timirta markii timirta laga qaado lafta xuub yaroo ku wareegsan kulligeed soomaar xuubkaa yarkaana qitmiir baa la yidhahdaa marka laftimireedaas waa wax war xaqiir oo liito wey macamshaahidka wax liito un baa loo jeeda saddexdaasba qur-aanka way ku timaadaa oo laftimireeda marka hadda fatiilka waxaa loo jeedaa jeexa dheer wax yaroo xuubka yarkaa dhexda uga jiro ayaa loo jeedaa weyan qadarkeedoo kale ilaahay ma dulmiyo addoommadiisa weyan undur kayfa yaftaruuna cala allahi alkadiba undur fiiri nabi maxamedow kayfa sideebay yaftaruuna ay u abuuranayaan cala allaahi alla ay ugu been abuur ay ugu abuuranayaan alkadiba beenta say ugu abuuranayaan bal taa arag buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala undur kayfa yaftaruuna cala allahi alkadib markay naftooda ay ammaanayaan oo dambi malihin ay leeyihiin ama abnaaullahi wa axibaauhu baa nahay waa aliftiraau cala allah waa been ilaahay lagu been abuurto weeyaan marka say ilaahay ugu been abuuranayaan bal arag baa laleeyahay wakafaa bihi wakafaa bihi ay biliftiraai iftirahaas ayaa wuxuu ku filan yahay isman dembi oo mubiinan dembinimadiisu ay caddahay kaasaa ugu filan wakafaa bihi ay biliftiraai wlkadibi beenta ilaahay ay ku abuurteen ay ku been abuurteen baa wuxuu ku filan yahay isma dembi ahaan taasaa ugu filan ismigo dembiga oo mubiinan dembinimadiisu ay caddahay weeyaan marka kaas baa ugu filan dembi ay la yimaadeen waxaynan aynan ogeyn markay rabbi ku sheegeen taasaa ugu filan wey alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaquut alam tara ma aragtaa nebi maxamedo ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb min alkitaabi kitaabkii laga siiyey yani xadan min cilmi tawraati qayb oo kitaabka tawraada cilmigiisii ah qayb laga siiyey oo ahlu cilmiga waa axbaaru yahuud yahuudda dadkeeda culammada ahaa weeyaan kuwaasoo yuminuuna ama yuminuuna xaalayihiin kuwa rumaynayo iyagoo ah kuwa rumaynayo biljibti yani sanamka ay rumaynayaan wataaquuti shaydaankana ay rumaynayaan wayaquuluuna oranayo liladiina kuwii kafaruu gaaloobay ay ku oranayaan darteed ay uleeyihiin liladiina kafaruuba waxay ku leeyihiin haaulaai kuwan oo mushrikiinta ihi oo quraysh reer quraysh ah mushrikiintii quraysh ah ayaa ahdaa hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyey nabi maxamed iyo muminiintii qurayshta mushrikiinta ee wataniyiinta ayaa ka hanuun badan sabiilan xagga wadada iyo ariiq ahaan ayagaa ka toosnaan badan kuwa oranayo bal kuwaas la yaabbaa laleeyahay ma aragtaa nabi maxamedo marka aayaddan sida maalan uu warinaya ibn jariir dabri iyo maxamed ibn isxaaq saaxib siyar can ibni cabaasin radi allahu canhuma ay ka warinayaan wuxuu leeyahay cabdullahi ibni cabaas dadkii axzaabta ahaa qaswat laxzaab markay isku diyaarinayeen inay nebiga la diriraan ayaa yani maaragtay quraysh iyo qabiilka khatafaan la yidhaahdo iyo yuhuuddii madiine deganayd qayb ka mid oo bani qurayda la yidhaahdo akhyaartoodii bani qurayda akhyaartoodii odayaashoodii yuhuudda madaxdeedii sida xuyay ibna aktub iyo salaam ibna abilxuqayq iyo maaragtay abu raafic iyo ayaa cadaab badan oo tirinaya baa issoo raaceenoo maka yimaadeen makay yimaadeen markay maka yimaadeen ayay quraysh u yimaadeen waxay rabaan inay dagaal geliyaanoo maxamed aan maanta tirtirno inay yidhahdeen asxaabtiisa aan baabi'ino ayay doonayeen markay meesha yimaadeen ayay quraysh waxay tiri ila waa niman wataniyiin ahoo diintooda wataniga ahayd iyo asnaamtoodii iyo shirkigoodii ku ad adag wey waxay yidhaahdeen haaulaai axbaaru yahuudi wa ahlu lcilmi bilkutub alwal fasaluuhum adiinukum khayru am diinu muxammadin waxay yidhahdeen maanta waxaa idiin yimid dadkii maaragtay cilmiga lahaa culummadii reer bani israa'iil yuhuudda culimmadeedii baa qurayshay idiin timid dadkii kutubtii loo soo dejiyey sida tawraad yiqiinay kitaabkii ugu horreeyey loo soo dejiyey ayaa idinla joogeen bal weydiiya waxaad tidhaahdaan maanta quraysh aan weydiino kuwaas yuhuudda aan idhaahno ma ana diinteenna miya khayr badan mise diinta nebi maxamed oo wato sidii bay marka weydiiyeen way su-aaleen oo waxay yidhaahdeen annagii maxamed yaa hanuunsan oo xaqi xaqa ku toosan markaasaa dee nimankaan maqsad ay leeyihiin inay nimankaan quraysh iyo kadafaan iyo qabaa'ilkaas inta wataan ay ku duulaano nebi maxamed la laaya bay rabaan iyo asxaabtiisii in la baabi'iyo bay doonayaan waxay ku yidhaahdeen diinukum khayru min diinihi diinkiinaan oo shirkiga ah oo asnaamta aad caabudaysaan baa nabi maxamed ilaah keliya hala caabudo diinta oo wataahay diinna ka fiican wa antum ahdaa minhu waman ittabaca dadka asaga iyo wixii raacayna idinkaa ka hanuun badan bay yidhaahdeen markaasaa ilaahay aayaddan soo dejiyo laleeyahay alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yuuminuuna biljibti waaltaaguut marka aljibtu waaltaaguut macaani badan ay culammadu ku fasiraan macnihii hadda aan maaragtay marnay oo aljibtu in lagu fasiro yani maaragtay asanam in lagu fasiro ama asixru lagu fasiro ataaquutna lagu fasiro ashayaan waa macnaha cumar ibn khataab oo ku fasiray oo maxamed ibn isxaaq saaxibu siyar uu ka warinayo marka aljibtu waxaa lagu iطlaaqaa sanamka waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa kaahinka qofka yidhaahda qaybkaan ogahay ka waramo waa la yidhaahdaa qofka saaxirka waa la yidhaahdaa wax alla wixii aan khayr lahayn oo idil jibti waa la yidhahda waa lagu magacaabaa kuwaas oo dhan waa lagu sheega taaquudka waxaa la yidhahdaa kullu maa cubida min duuni illah yani sida ibn qayim aljawsiya marku uu maarata xadaynayo taaquudka waxaa la yidhahdaa buu yihi kullu maa yatajaawazu bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaac waxaa la yidhaahdaa addoonka soohdintiisa wax alla wuxuu ku gudbo oo ah yani cid kaloo allah ahayn oo u caabuday cid aan maarata rususha aan ahayn oo raacay cid aan maarata aacad ahayn oo aeecay oo dabagalay waxaas oo dhan baa tawaaqiif la yidhaahdaa wey marka kullu maa cubida min duuni illahi waa taaquut wey marka kuwa ma aragta alam tara ma aragta ila ladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabkii kamid a yani xadan min min min yani min cilmi min cilmi tawraat kitaabkii tawraadaha cilmigeedii la siiyey oo axbaaru yahuud weeyaan yu'minuuna kuwaasoo rumaynayo biljibtii yani maaragtay sixirkii ama sanamkii rumaynayo iyo wataaquuti shaydaankii wixii ilaahay ka soo haro la caabudayo rumaynayo wayaquuluuna oranayo liladiina kafaruu kuwii gaalada ahaaye quraysh oo mushrikiinta ku oranayo haaulaai kuwan oo quraysh ahi oo mushrikiinta ayaa ahdaa hanuun badan min aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey oo mu'miniinta ahaa nabi maxamed iyo atbaacdiisii ayagaa ka hanuun badan dadka odhanayo sabiilan xagga wadada yani wada ahaan wey yani aqwamu diinan wa arshadu ariiqan xagga wadada la mara iyo diin ahaan iyo xaqnimo kuwaana ku toosan dadkaa ma aragtaa buu ilaahay leeya la yaabu ulaaika dadka noocaas oo kaleeta ihi hadallada odhanayo aladiina kuwii wey lacanahum llahu ilaahay ou lacnaday oo naxariistiisa uu ka dheereeyo ka fogeeyo ka cayriyo weeyaan waman yalcan illaahu alla qofkau lacnado oo raxmadiisa ou naxariistiisa ka cayriyaa falan tajida heli maysid lahu axadkaasi nabi maxamedow nasiiran yani cid u gargaarto naasir uma helaysid laa fi dunya walaa fi laakhira adduun iyo aakhara cid u gargaarto heli maysid weeya wax naasiro u gargaarayo adduun iyo aakhara ma arkaysid weeyan hada bilahi tawfiiq sal allah sal